cabdiraxmaan siyaad oo ka mid ah dhalinyarada dhameeyey heerka koowaad ee jaamacadda islamarkaana ku nool magaalada muqdisho ayaa haween ku baray iskuul uu furtay xirfadda cilaan saarka xirfaddan ayuu ka bartay barta youtube-ka waxaana cilaanka uu guriga ugu saaraa xaaskiisa halka haweenka kale uu sabuurad ku baro xirfaddan isaga oo siinaya tilmaamo muujinaya halka laga bilaabo daawooyinka la isticmaalo iyo noocyada uu u kala baxo cilaanka cabdiraxmaan siyaad ayaa sharaxaya waxa ku dheliyey inuu xirfaddan barto iyo sida ay ku suura gashay inay haween u yimaadaan si ay u bartaan habka loo saaro cilaanka gabar oo gabadha xaaskayga ahayd ayaa iyadoo beryoo kale ciid ay tahay ayaa waxa ay rajaynaysay inay cilaan soo saarto beriga anina waa xili waan diyaarinaya thesiska buugga jaamacadda gabadhii marka taleefon bay iga soo wacday dhowr jeer taleefonkii kamaanan qabanin silentin wuu saarnaa bas xaafaddii marka waxaa ugu tegay gabdho iyada la dhashtay gabdhihii marka waxay rabeen inay israacaan ay bukuyeer tagaan ay cilaan soo saartaan marka aniga xaafadda imaaday ayadoo caraysan aan u imaaday oo dhahayso taleefonkii maxaa iga qaban weysay waxaan rabto waxaan raaci lahaa gabdhihii la dhashtay cilaanaan soo saaran lahaa kadib waxaan ku dhahay cilaan mise wax kale cilaan hadduu yahay anaa kuu saaraya sidii aan marka cilaankii aan ugu bilaabay saaritaankiisii marka barashadaan kuu sheegaya marka ma ahan inaan iskuul u tagay ee micnaha marba waxaan la soo degaayay nashqadaan la soo degaayay nashqadaasaan baraatikaynayay ilaa markii dambe aan gaaro inaan alifo cilaana loo yaqaano cilaan cilaan maxaa la yihahdaa markaan soo tiri waxaan dhahaa bacweyne khaliij daa-uus mombaasa hargeysa dubay suudaan baajuuni cilaan goosgoos cilaan muqdisho waxaan kusii daray marka cilaan ceelqalow cilaan buulxuwey cilaan dayniile cilaan sarakuus cilaan shangaani cilaan boondheere cilaan weedow xaafadda hadda aad joogno cilaan qumbacoole waxaasaan marka dambe bilaabay waana micnaha sababta keenaysa marka waxay tahay cilaanadii kale waa soo dhameeyey soo maha xirfaddan marka dadka aaminsan in uusan nin rag ah uusan bari karin waxaan u caddaynaynaa inuu nin rag wax bari karo laakiin waxaan kaga talinaynaa nin rag haddii uu jiro inuusan saaritaan oo bukyeeri uusan u furanin ama haddii uu saarayo gabadhiisa iyo xaaskiisa iyo hooyadiisa uu ku ekaado diinteenna islaamka iyo dhaqankeenna suuban inaan ilaashano maadaama aynu nahay dad muslimiin ah marka saaritaan ku shaqa ma lihin amran bashiir oo ka mid ah ardayda ka barata cilaansaarka cabdiraxmaan siyaad ayaa ka waramaya qaabka wax loo baro waxaan kusoo biiray sanadka labadakunlaataniyo labada macalinkeen istaacad cabdiraxmaanaana baray haddana waxaa jeclaan lahaa inay arday badan ee dhigtaan ay ka faa'iidaan ani ciiddu aan wax badanaa ku bartay waana ka shaqaystay ciidan oo hadda soonfurka ahayd haddana dad badan waa rajeyna inaysaan aaga bartaan haddana waxaa ka mid ahay ardayda shahaadada sugayso nin rag in wax laga barto waa la yaaba laakiin aaday u fiican tahay in nin rag wax laga barto oona wax laga faa'iido badi dadka waxay leeyihiin nin rag macilaan saarayo soo u sibiraa ma bay sibir yaqaaniye laakiin oo sibiri kara aada ugu fiican yahay